أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي السلام calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa duhur khamiis ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay lix-iyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri qodobada wararka andalus doornimadan kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah qarax khasaare lagu gaadhsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose weerarro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hos jira gumaysiga saliibiyadda kenya doon ay leedahay dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa lagu afduubtay xeebaha waqooyiga dalka soomaaliya dibadbax looga soo horjeedo dhulboobka kooxda hirdada soomaaliya ee ka waddo qayba ka mida muqdisho ayaa ka dhacay degmada kaxda ee gobolka banaadir wilaayada islaamigaha ee shabeellada hoose ayaa ka hadasha howlgal lagu soo qabqabtay maleeshiyaad murtadiin ah oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayadaasi ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhaawacantay weerar ka dhacay hotel dalxiis oo ku yaalla dalka kenya guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmado kala duwan gaarsiiyey bulshada ku dhaqan deegaanada ay sida weyn u saamaysay fatahaadda webiga jubba diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ayaa duqeeyey deegaana ka tirsan gobolka amxaarada xilli dagaalla culus ee ka socdaan waqooyiga dalka etoobiya
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka duurnimo idaacadda islaamiga andalus duurnimadan kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran qarax khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose warkaasi war kale oo ku aadan weerarro lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay koonfurta soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdulqani maxamed qaraxan oo dhawaqiisa laga maqlay xaafadaha degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose ayaa maanta lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta inta la hubo qaraxan waxaa ku dhaawacmay labo askari oo ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta ah ee qaraxa lagula egtay degmada afgooye sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha ciidanka kufaarta afrikaanta ah ee deegaanka namber lixdan oo ka mid ah deegaanada cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose iyadoona ciidamada mujaahidiinta dhowr jiho ay ka weerareen xeradaas dhanka kale dagaal culus oo shalay ka dhacay deegaanka bood oo ah deegaan u dhexeeya wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud ayaa waxaa dagaalkaas lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona ay jiraan khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey dagaalkaas inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaas lagu dilay labo askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay toddoba kale oo isla maleeshiyaadka riddada ah dhanka gobolka gaarisa ah ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigaha ciidanka militariga kufaarta kenya ee deegaanka xarxaarka oo ah deegaan hoostaga degmada lebooyah ee gobolka gaarisa waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan intii dagaalka socday waxa uu dab ka kacay gudaha xerada waxaana gubtay labo teendho oo saliibiyiinta kenya ugu dhisna gudaha xeradaas isla gobolka gaarisa waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen saldhiga ciidanka booliiska kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka caalanjugur dagaalka markii muddo kooban socday ayay askarta kufaarta kenya gebi ahaanba isaga carareen saldhiga ciidamada mujaahidiinta ayaa dab qabadsiiyey saldhigga waxayna weeraradan ka kala dhacay shabeellada hoose iyo gaarisa ay qayb ka noqonayaan howlgallada lala beegsanayo kufaarta iyo murtadiinta mahadsanid cabdulqani doon ee leedahay dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa lagu afduubtay xeebaha waqooyiga dalka soomaaliya walaalkan cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixinta warkan eegaya doontan kalluumaysiga ah ee laga leeyahay waddanka shiicada ee iiraan ayaa lagu afduubtay xeebaha dalka soomaaliya doontan oo laga soo qabtay xeebaha degmada eyl ee gobolka nugaal ayaa waxaa la socday shaqaale u dhashay dalkaas iiraan iyo ruux soomaali ah oo waardiye ka ahaa doonta ay soo afduubteen kooxda burcadda soomaalida warar ayaa sheegaya in doonta ay afduubteen kooxaha burcadda ee mas-uul ka ahaayeen ganacsato soomaali ah waxaana lagu xujeeyey in ay bixiyaan lacago madax furasho ah oo gaaraya ilaa iyo afar boqol oo kun oo dollar oo ay ku sii dayn doonaan shaqaalaha la socda doonta afduubka doomaha iyo maraakiibta ayaa horey ugu badnaa xeebaha dalka soomaaliya kuwaasoo caqabad ku ahaa maraakiibta shisheeye isticmaalka xeebaha dalka soomaaliya hayeshee doontan ay soo afduubteen kooxaha burcadka waxay noqonaysaa tii labaad oo maalmo ka hor kooxaha burcadda kasoo qabsadaan biyaha soomaaliya mahadsanid cabdulqaadir dibadbax looga soo horjeedo dhulboobka kooxda ridada soomaaliya ee ka baddo qeyba ka mid a magaalada caasimada ee muqdisho ayaa ka dhacay degmada kaxda ee gobolka banaadir walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya
shacabka reer muqdisho ee dhibanaha la-a falalka dhaca iyo boobka dhulkooda ay ku haysa kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale isugu soo baxay wadooyinka caasimadda iyagoo ka cabanaya saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya oo burburinaya dhac ku haysa dhulalka iyo boosaska ay leeyihiin boqolaal shacab ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka caasimadda gaar ahaan degmada kaxda oo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir waxayna shacabka banaanbaxooda ku muujiyeen inta ay la eg tahay dhibaatada ay ku hayaan maleeshiyaadka ridada gaar ahaan arrinta la xiriirta dhaca iyo boobka dhulalkooda waxay banaanbaxayaasha si gaar ah kaga hadleen burburin lagu sameeyey dhul uu leeyahay mid ka mid a ganacsatada degmada kaxda kaas oo ah nin waayeel ah guryihiisiina ay si bareera ku burburiyeen saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya gaar ahaan maleeshiyaad ka amar qaata murtadka lagu magacaabo mooshin oo ka mid a saraakiisha ridada
mooshin ma rabno wuxuu meeshan ka sameeyey dhul sharci darre ayuu dumiyey oo leeyahay abuukar maxamed ismaan oo suuqaas meesha ku yaala aad aragteen waa oday waayeeleh oo kukufaaya oo goofkii sii jooga oon dacwo aqoonin oon meel aqoonin oon meel tegi karin oon waxba dhacsan karin oon saadku kuyaa allaahu yahay beembeen baa dhulkiisi lagu dumiye laba boos baa la dumiye oo taranteer la geliye muqdisho iyo shacabkeeda dulmanayaasha ah waxay la ilmeynayaan dhibaatooyinka kala duwan ee kaga imaanaya saraakiisha iyo mas-uuliyiinta kooxda ridada soomaaliya kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey sii kordhiyey dhibaatooyinka kala duwan ee ay ku hayaan shacabka reer muqdisho mahadsaned abuuxasaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka hadasha howlgal lagu soo qabqabtay maleeshiyaad murtadiin ah oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayadaasi walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkani eegaya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa howlgal najaxay oo laba maalin ka hor ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose kaasoo tiro maxaabiis noolnool ah gacanta loogu dhigay waaligii wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo waraysi siiyey warbaahinta islaamiga ayaa tafaasiil dheeraad ah ka baxshay weerarkaasi dhabagaalka ah sida uu u dhacay halka uu ka dhacay iyo sida ay ku suuro gashay maxaabiis intaasi la eg in hal mar gacanta lagu soo dhigo jasaakallaahu khayran howlgalkaasi kolley ee aada maqlayseen wuxuu ka dhacay agaarka degmada afgooye ee meelaha tuulooyin ah waxaan ahayn rag murtadiin ah oo meel mareerelayaah ka soo baxay rabay in macnaha si dhuumaaleysi ah ay kusoo galaan meelaha amniga ah ayay walaalaha mujaahidiinta jazaahumullahu khayran waddada u galeen ilaahay subxana watacaala wuxuu suuro geliyey in la qabto sideed tirada marka hore ay kusoo baxeen waxay ahaayeen shan iyo toban toddobadii hartayna meeshooda ayay ku laabteen iyagoo carar ah sideeddaasna haddana gacanta lagu hayaa ilaahay subxana wataala ayaana ku mahadsan jazaakallaahu khayran kolley haddee nimanka xogtooda marka hore ay soo baxayeen waa la haayey walaalahana ay u diyaarsanaayeen sidaas ayaad ku suura gashay marka in la helo la qabto cadowgaas midda kale waxay ahaayeen dee dad dhuumaaleysi iyo tuugu socday ay ahaayeen marka walaalahana way u diyaarsanaayeen markiiba waxa waa laga howlgalay waana laga hortegey gacantana lagu dhigay waaliga oo la weydiiyey su-aal ahayd sida laga damacsan yahay maxaabiistaas marba haddii xilligan gacanta mujaahidiinta ay ku jiraan wuxuu ku jawaabay kulley ani ma kala qaadaaye waa murtadiinta degan mareeri ayay ahaayeen waxay u socdeen inay dhulkan amniga ah inay khalkhal ka abuuraan ilaahay subxana watacaala ayaa shartaasi muslimiinta ka kaafiyey walaalahana ilaahay subxana watacaala iyo cid kastoo ka qayb qaadatay ilahi subxana wataala ajir ha ka siiyo jazaakum allahu khayran ilah barakeeyo jazaakallahu khayr haa waa la hayaa sideeddaba insha allahu tacaala waan la arki doonaa waa sideed murtad oo gacanta lagu haayo ilaahay subxana watacaala ayaa soo gacangeliyey haddee makrigii iyo mogtahay iyo shirqoolkii iyo dhibka muslimiinta ay u maleegayeen ayaa ilaahay subhana wataala dhuuntooda ku celiyey dadkii waxa weeyaan maanta waxa weeyaan fataadaha iyo daadadka la daala dhacaya inay dhibaataya inay rabeen ilaahay subhana watacaala noo suurageliyey inaan ka hortagno allah nagu garabsiiyey jazaaka allahu khayr waa la hayaa waana caddahay dee wixii laga damacsanya waa la yaqaanaa sharciga ilahi subhana watacaala unbaa la waafajinayaa maxkamadaa la horkeenayaa sharciga waxa weeyaan la waafajinaya shariicada islaamka waxay qabta unbaa la marinayaa waraysiga warbaahinta islaamiga ah ee la yeelatay waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan weerarka mindhabgal ah oo ka dhacay agaarka deegaanka sabiid ee shabeellada hoose gacanta lagu dhigay tiro maxaabiis noolnool ah kuwaasoo markii hore lagu sheegay tiradooda ilaa iyo lix balse waaliga uu xaqiijiyey in siddeed askari ay yihiin mujaahidiinta ayaa cadowga iyo dabadhilafyadooda duulaanka shareecalidirarka ku soo qaaday dalka iyo diinta waxa ay kula jiraan dagaal noocyo kala duwan ah kuwo weeraro cagmarin ah ayaa lagu qaadaa oo xerooyinkooda ayaa lagu xasuuqaa kuwo kamaayno ayaa loo dhigaa oo wax la laayay iyo wax lasoo qabtay ayaa laga dhigaa halka kuwo kalena loo miiso qaraxyada iyo weerarada xoogugalka ah iyo kuwo camaliyaadka istishaadiga ah lagu basbeeliyo
mahadsanid abusheyba ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhaawacantay weerar ka dhacay hoteel dalxiis oo ku yaala dalka kenya walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya kooxo kenyaan ah ayaa weerar ku qaaday hotel dalxiis oo ku yaala deegaanka diyaani oo hoostaga ismaamulka kawaali ee dhaca heebaha kenya halkaas oo kooxaha kenyaanka ah ay ka geysteen burbur hantiyadeed iyo dhaawacyo warbaahinta maxalliga ah ee kenya ayaa soo tabisay dhacdadan waxayna xustay in kooxaha kenyaanka ah oo ku hubaysnaan dhagaxaan iyo hubka gacanta ay mar qura u daateen hoteelka oo ah meel ay isugu yimaadaan dadka dalxiisayaasha ah ee kenya usoo dalxiistaga qaar ka mid ah waadiyaasha iyo shaqaalaha hoteelka ayaa lasoo wariyey inay ku dhaawacmeen weerarkan booliska ayaana xaqiijiyey in saddex ka mid ah shaqaalaha hoteelka ay dhaawacmeen iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in dhaawacyada ka dhashay weerarka ay gaarayaan siddeed iyo toban xubnood weerarkan ayaa salka ku haya lahaanshiyaha maqaaxida hoteelka kooxaha weerarka qaaday ayay boolisku sheegay in qaar ka mid ah gacanta ku dhigeen iyadoo weerarkaasi dhaliyey in amniga uu faraha ka baxo dalxiisayaashiina ay ku kala cararaan goobta shan dalxiisayaal ah oo keliya ayuu maamulka deegaankaasi sheegay inay hayaan ilaa hadda halka kuwii kalena ay ka carareen magaalada iyadoo dalxiisayaal kale ay ku dhawaaqeen inay hakayeen socdaalkooda sida ay sheegtay warbaahinta kenya mahadsanid marwan guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmado kala duwan gaarsiiyey bulshada ku dhaqan deegaanada ay sida weyn u saamaysay fatahaadda webiga juba walaalkeen cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkan eegaya
waa meel taagaha oo la isugu keenay deegaanno fara badan oo ka mid ah deegaanada uu ku fatahay webiga jubba dadkan oo ah dhowr kun ayaa waxaa halkan lagu keenay dooman kala duwan oo maalmo lagu soo daabulayey iyaga iyo qaar ka mid a xoolahooda guddiga gurmadka maareynta fatahaadaha oo markii hore halkan dejiyey ayaa haddana u keenay deeqo ay u baahnaayeen taasoo ka kooban raashiin boco marakaneecooyin iyo lacago mid ka mid a mas-uuliyiinta tuulooyinka ayaa guddiga kala wareegay deeqdaasi kadibna u qaybiyey wuxuuna halkaasi kula hadlay warbaahinta maantana waxay noo keeneen raashiin iyo bac iyo macarsinsiyeeri iyo lacag oo ummadda lagu taakulaynaayo gargaar bay noo fidiyeen wayna la baryeen wayna la joogaan xaalkeenay ogaadeen biyaha naftirkiisa ilaaha keenay hadduu ilaaha keeneen waa qalqi ilaah asaga naftirkiisa ma dheheenno annaga ma aragtay biyahan see nooga soo gaadhan ma dheheenno waana la soo badbaadiyey meel taagaan taagannahay haddii ilaahay maadhin biyaha guraana beeraheenna iyo waxaan ku noqonaynaa guryaheenna marka xarakaadna waadna garab taagan tahay ilaah baa gargaar ka rabnaa gaalo wax kama sugayno xarakadii mujaahidiinta al-shabaab si fiican ayaa ummadda u garab istaagtay habeen imaana garab joogtaa marka waxaan ilaahay ka baryaynaa ayagana ilaahay guulsiyo gaalana ilaahay jebiyo qaar ka mid a nabadoonnada halkaasi ku sugnaa ayaa dhankooda sheegay inay aad ugu mahadcelinayaan mujaahidiinta oo xilli kasta juhdi ku bixinaya samata bixinta iyo waxsiinta dadka ay deegaanadooda biyuhu qaadeen abaalka mataqaanaa oo mujaahidiinta allah u gudaayo macan gacan weyn oo gacan bir ah ay noogu qabsadeen alxamdulilah ha jaban ha dhacan anugu ooy ayinkaa u tagayaan waxay leeyihiin maxaa ku dhacay maxaa ku dhacay mataqaanaa maxaas u baahan yahay waana la daba joogaan alxamdulilah rabbilcaalamiin wax naga maqan male wax naga maqan male intaasi kadib qaar ka mid a dadkii wax la siiyey ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus anagoo ee ka soo baxay nasiib yaasiin waxaa naga soo bixiyey biyo oo barkacee xoog leh waxaana la siiyey raashiin shandarwo ayaana laga siiyey jazaakallaa kheer duunaa naga soo qaad mujaahidiinta anoo keentay duun saasa ugu soo baxnay waxaana la keenay meel bannaan ah tuuladaas waxaan ku noolaay konton sano konton sanaan ku noolaay waa ku dhalay anan waaligu dhalay da'deedu waxa way konton iyo lix sano ayaan ku jiraahay tuuladaada waa xaggee tuuladeeda nasiib yaasiin yaa ilmihii aan la soo baxsaday wax khasaaro ilmaha kaa dhintay maya wax khasaar had ilmaha iga dhinta ma jiraan oo raashan iyo ne shan darw iyo bac hadda nala siiyey baarakalaa fiikum gacanay noogu qabteen naka oo baahan oo dhibaysana biyax aynaga soo bixiyeen buurta ayna soo saaran dambe raashin ayna siiyeen shandarw ayna siiyeen bac ayna siiyeen waa inaga warqabaan kala go' ma lahan gurmadka mujaahidiinta ee ku socda dadka ay waxyeeleeyeen fatahaadaha waxaana arrinkaasi ay markhaati u tahay in cidda keliya ay dadkaasi dugsanayaan ay yihiin mujaahidiinta mahadsanid cismaan ugu dambayntiina diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ayaa duqeeyey deegaana ka tirsan gobolka amxaarada xilli dagaalla culus ee ka socdaan waqooyiga dalka etoobiya walaalkeen xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka amxaarada ee dalka etoobiya ayaa sheegaya in weerar ka dhacay deegaanka wabar ee dhaca bariga magaalada goojam uu dhaliyey khasaare nafeed iyo mid hantiyeed dadka deegaankaas oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in diyaarad ay leedahay dowladda xabashada etoobiya oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ay weerar dhanka cirka ka fulisay deegaanka wabar wararku waxay intaa ku dareeyaan in diyaaraddan ay iska caabin adag kala kulantay kooxda faano ee ku sugan halkaasi maalmihii lasoo dhaafay waxaa gobolka amxaarada ee etoobiya ka dhacayay dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada maamulkaas iyo kuwa dowladda iyadoona ay sii xoogeysanayso xiisada u dhexeysa labada dhinac waddanka etoobiya wuxuu martigelinayaa musiibooyin kala duwan ay ku jiraan dhibaatooyin dhaqaale oo ay wajahayaan dadkiisa arrimahaasoo ka dhashay colaadaha sukeeye ee ka dhex jira maamulada ka dhisan gudaha dalkaas iyo ciidamada uu hogaamiyo abi axmed kuwaas oo xaqdiga u muujinayeen muslimiinta bariga afrika iyaga isku halaagaya mahadsanid xaari warbixintiisana waxay guni gebagaba u ahayd warkii duhurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu